بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل قال الناظم رحمه الله تعالى وحير ناظمك ابن الورد في لاميته وتغافل سلمان سيه عن أمور أرم حقود وحاد سلمان سيسان نفتها كظاهر سلمان سين يينا ذن كور هين وكله aadan la socon can umuurin umuur umuurtaasi waa umuurtee waa umuur oo hayru maxmuuda ah arinaha arrimaha aan la mahadin oo aan fiicnayn waxaad ishalmaansiiyo inaadan la socon oo kale yaa iska dhig arrimaha dadka ka dhacaya oo aan fiicnayn qof aan la socon oo kale iska dhig haddaaba ogaatid ishalmaansiiya maxaa yeelay innahu shaaniya liannahu maxaa yeelay lam yafuz kuma liibaano bilxamdi ammaan ammaan xag rabbi uu ka helo iyo xagga dadka labadaba yaa mahadin ma helo ilaa man mooyaane afalay salmaan siiyey waxyaalaha xunxun waxa weeyaan liannahu maxaa yeele ba yidhi lam yafuz bimacnaa kuma liibaano bilxamdi ammaan macnaha asanaa'i calayhi min allah tacaala wa min annaas mahadin xagga dadka ka timid iyo mid xagga rabbi ka timid iyo ammaan kuma liibaana ilaa man afala qofkii salmaansiiya mooyaane macnaa afala taraka umuuranaas dadka arrimahooda ka tago oo aan ceebahooda fiirfiirin ceebta dadka oo kuu daahirta inaadan la soconoo kale iska soo qaad waka saasaa laysku almaansiinaya marka waxaa la yidhi xukumadii qayb ka mid ah uu ilmihiis isagoo la hadlaya wuxuu yidhi yaa bunaay hadaalacanin calaa cawraati naasi iyo ceebahooda duubaa liman shaqalahu caybuhu can cuyuubi naas waxaa liibaana qofkii ceebtiisu mashquuliso ay ka mashquuliso dadka ceebahooda taadaa kugu filan inaad ku mashquulshid haa qof kasta isagaa tiisu ay ka badan tahay ayib marka dadka arrimahoodaoo laysalmaansiiya iyo axwaashooda iyo aqwaashooda arrin aad u fiican weeyaan xadiidkuna wuxuu ahaa nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam min xusni islaami lmari tarkuhu maa laa yacniihi qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mida inuu iskaga tago kategidda uu ka tegayo waxyaalaha macnaa aan anfacaynin ayib marka qofkan wax ka dhaceen laftiisu waxaa laga yaabaa inuu qof wanaagsan yahay laakiin markaas uusan biri dhaxday ama ay wax ka dhaceen taas baa dhici kara ayib allahuma salli cala zayn alwujuud wala ali sayidi lmursaliin marka arrimahaas khayru maxmuudada ee aan la mahadinay fiicnayn sidaasaa isku halmaansiinaysaa wax kasta inaad la socotid oo ka sheekaysid oo inaad ogtahay daahirisid oo dabagal ku samaysid oo waxaas looma baahna ma fiicna laysa yaklu lmaru min diddi wain xawala alcuzlata fi ra'si jabal qaala naadimu raximah allahu tacaala wuxuu yidhi laysa muusan ahaanin yakluu miduu ka maran yahay almar'u qofku min diddin mid mucaarado qof mucaarad aan lahayn ama mid ka soo horjeedo arrimihiisa mucaarad ku ah ya iyo mukhaalif ku ah ma jiro laysa muusan ahaanin yakluu miduu ka maran yahay almaru qofku min diddin qofku did kama marna wain xaawala walow xaawala haba isku dayo alcuzlata fogaansho fii ra'si jabalin buur dhaladeed hadduu ka baxo ummadoo dhan ka dhex baxo ya mid mucaaradan buu yeelanaya arrimihiisa aysan la toosnayn haddooda ku dhex jiro oo ka dhex jooga iskaba iyada iskaba daaba wain xaawala alcuzla ba yidhi fii ra'si jabal umado dhanba buur dhaladeedaad meesha ugu sarraysa hadduu ka baxo halkaas ka galo ya mid mukhaalif oo didku oo mucaarida ayuu yeelanaya iskadaa kii kalena marka qofku mar kasta qof macnaha mukhaalifa ayuu leeyahay wain xaawala alcuzlata dheeraansho macnaha dadka uu ka dheeraado fii ra'si jabalin buur dhaladeedna kaga dheeraadaba haba isku dayo waxaa la yidhi bal iska dhaafo wain kaana nebiyan mursala nebi ilaahay soo diray xataa hadduu yahay kuwa mukhaalifiina ka hor imaanayo sida ambiyadii u dhacday ha kitaabka qur-aanka inoo sheegay madahoodii in badanoo ka mid a ay ka hor yimaadeen gaar ahaan haddee nabigeenna calayhi salaatu wasalaam nimankii reer quraysheed way khilaafeen waa la colaytameen ilaahu magaaladu nebi ku dhashay ka baxay oo maka ahayd ka hijrooday madiinatulmunawara u hijrooday waka falaa budda likulli makhluuqin min diddin yunaasichu mid kastoo la abuuray wuxuu leeyahay mid ka hor imaanaya oo la doodaya marka qofku inuu sabro oo dadkii tagay dhacdooyinkooda ku cibro qaato sidaasaa fiican nebiga nuux yir calayhi salaatu wasalaam yarxamullaahu akhii muusa walaalkay muusa allaha u raxmu ha u naxariiso laqad uudiya biakara min hada dhibka aniga laygu haya ka badan baa la dhibay fasabara waana sabr ululcazmi buu ahaa markaas nabiyullaahi muusa iyo nebigeennuba calayhim asalaatu wasalaam ya tasbir kamaa sabara ululcazmi min arusuli waka waxaa la yidhi walow lam yakun lilinsaani caduwun aslan qofku hadduusan xataa cadow iyo cid khilaafsan lahayn hayra ibliis ibliis mooyaane lacanahu llahi lakaana kaafiyan isagaa ugu filanba dhib cid kaleo hadda ka hor timaadaba hadduusan lahayn shaydaankaa cadow ugu filan laanna min almacluumi annahu acdal acdaa waxaa la iska ogiya cadowkan ugu cadowsan inuu ibliis yahay libani aadam bini aadamka cadowga ugu weyn ay leeyihiin kaa weeyaan ayb qaala naadimu raximah llahu tacaala milcan inamaami wahjuruhu fama ballaga almakruuha ilaa man naqal wuxuu yidhi mil iskaga leexo iskaga tag can inamaami midka macnaha diraandiraha dadka isku dirdira oo u kala warsheekooda oo warxumada kala gaarsiiya kaa iskaga leexo mil leexo oo iskaga tag can inamaami mirka macnaha dadka isku dirdira wahjuruhu kaa iskaga haajir maxaa yeelay famaa ballaqa ma gaaro almakruuha waxa xun ya ilaa man naqala qofkii warka soo raray maahee xubina cid kale ma ogaan ha qofka warka soo raray ya almakruuha famaa ballaqa ma gaaro almakruuha waxa xun ya ilaa man naqala qofkaas naqliga sameeye wax soo raray mooyaane war soo raraha baa xumida ogaaday markaasoo adigiina kuu keenay waka mana gaarsiiye warka xun dadka ilaa qofka warka soo raray maaha war xun waxaa sheega qof meeshii warkaa xun oo yaallay ka soo qaaday baa macnaha dadka gaarsiiya lacala famaa ballaqa ma gaaro almakruuha waxa makruuha ya oo waxa weeyaan xun ya ama ma gaarsin ama ma gaaraba ilaa man mooyaane naqala soo raray waay marka qofka adiga warka xun kuu keenaya oo diridda iyo dadka isku dirka kuu keenaya adigana hadda warka waa kaa qaadaya qofkii war xun dadka iska dhexgeeya baa layidhi oo adiga wararka xunxun kuu keenaya dadka isku diriddooda adigana kaada waa qaadaya kaada adigana waa qaadaya ayib allahuma salli calaa zayn alwujuud wala ali sayidi mursaliin waxay dhahaan man nama laka nama caleyk carabta qofkii adiga warka kaa macnaha kuu keena adna waa kaa qaada ayib marka qofkaas wuxuu ku leeyahay dadka dhibaatada dhex dhiga oo dadka isku dira kaa iskaga leexo ka haajir waxaan xun ma gaaro ilaa ma naqala mooyaane xadiid markaa muxuu beydkaani inoo sheegaya waxa weeyaan warka dadka fitanta lagu dhex dhigayo ama dadka qalbiga iskaba nacayaan xataa haddaysan isku fitnoobin ya warkaasi waa in fidiyo waa xaaraam ijmaacan ayib mar haddaan baahi wacin baahi iyo dan haddaysan keenin maalan qof baa wuxuu sheegay oo kuu sheegay hebel inuu doonayo inuu adiga maalan inuu macnaha ku qabto ama maalkaada ama ehelkaada markaasaa uga degeysa ama adigii baa ka digtoonaanaya ama laguu sheegayba kaa dhib ma laha isku dirid maaha kamaa saraxa bihina wawiy raximah llahu tacaala sida imaamu nawaawi uu ku cadeeyey sharxu saxiix muslimka mujaladka labaad boqol toban iyo saddex ayib waay waxay madaahibtoo dhan isku waafaqsan yihiin in macnaha warkaas xun iyo isku diriddu ay tahay dembi kabiira oo nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu janata namaam jannada ma galo midkaas macnaha namaamka maca saabiqiina wey dadka horey u galay macooda ma gelahayo ilaa waa nin maaragtay xumi badan sameeyey waxa weeyaan qofkii waxaa la yidhi wararka xun kuu keena lix arrimood waa inaad kula dhaqantid kow inaadan u rumaynin ilaa waa isku diro waa faasiq faasiq warkiisna lama qaato fatabayanuu in jaakum faasiqun binabayn fatabayanuu an tusiibu qowman bijahaala tan labaad waa in uu ka nehiyo dhaho iska daa waxaan oo u naseexeeyo tan saddexaad waa inuu caroodo ilaahay dartiis tan afraad walaalkiisa warka looga keena waa inuusan xumaan u malaynin tan shanaad warkii loo keenay darteed waa inuusan ku xambaarin dabagal iyo baxsi iyo raadraac bal wixii lagu sheegay inay jiraan qofkii uu dabagal ku sameeyo waaya tan lixaad waa inuusan qofkan warka loo keenay naftiisa uga raali noqon wixii isaga hadda qofka warka u keenay ka nahyinayay adigana waa inaadan macnaha aadan noqon qof dadka isku dira wey ayib marka saasaa la iskaga ilaalinaya namiimadii iyo xantii iyo waxaasoo dhan waxay doonto ha noqoto waa laga fogaanaya wuxuu yidhi mil can inamaami wahjurhu fama ballaqa almakruuha ilaa man aqal sidaasu macnaha imaamku inoo sheegay ibnulwardigu waxaa la yidhi qofka namaamka ahi sharun min asaaxir qofka saaxirka waaba ka dhib badan yahi waaba ka dhib badan yahi waxaa la yidhi nin baa addoon gatay markaasuu ninka u ka gaday wuxuu yidhi addoonkaasi ceeb male laakiin dadku isku dira waa u caddeeyey kii gadanayana waa iska fududaysa wuxuu yidhi iska gatay isagoo ceebtii loo sheegay aan loo qarin buu ku gatay addoonkii muddow ninkii gatay la joogay waa addoon u bartay inuu dadka isku dire ninkii gatay xaaskiisiibu intuu u tegay wuxuu ku yidhi gabadhiibu intuu u tegay wuxuu ku yidhi inna zawjaka laa yuxibuka kuma jecla zawjkaadu iyo ninkaadu wuxuuna doonayaa gabarh kaloo addoona inuu soo gato macnaha oo magaranaysaa soo suruyaysto oo magaranaysaa addoon kale oo gabar ah buu rabaa inuu maarata milkulyamiin ay ugu joogto oo xaas kale u noqoto ma doonaysaa inuu kuu dabacsanaado kuu fiicnaado haabay tidhi wuxuu yidhi waxaad soo qaadanaysaa middi ama sakiin bis xoogaa tima ah meeshaa garka ah garkiisa baa markau socdo dhowr timood halkaa garkaa ka jir balaayo u sheegayaa u balaaye shayddaannimaa weeye haa waa yimid addoonkii misna ninkiiba u tegi xaaskii wala hadla mogta ninkiina waa u tegay gabadha qabay wuxuu ku yidhi islaantaadu waxa weeyaan waxay yeelatay saaxiib aan adiga ahayn nin kale ha u yimaada ina warkaa kuu caddaato ma rabtaa haa isi seexi wax hurda iska dhig fatanaawam lahaa isku seexi wax isdamaansuurtan oo iska hurdo kale oo laakiin iska beenbeena haa seexo dayib iskana waardiye way ku dilaysaaye dayib wuu sidii buu sameeyey dee gabadhii waxay soo qaadatay mididii iyo sakiintii iyo wixii timihii iyo wixii maarta meesha uga goys isagina awal baa lala hadlo waxa la yidhi waa ku dilaysaa iska jir markuu arkay inay soo wadato buu markaas ka qaaday oo iyadiiba dilay gabadhiina dadkoodiiba intay yimid bay ninkii dileen labadiiba moogta waa dhinteen wajaa awliyaau rajul ninkii reerkoodiina waa yimaadeen qoladii ninka dilo gabadha ciddooda u yimaadeen wawaqaca alqitaalu bayna alfariiqayn labadii kooxoodna waa islaayeen waxaasoo dhan qof wax isku diraya ka shaqeeyey ninkii la dil islaantii la dil labadii qola isku baabee dhibaataa dhacday bal hadda fiiri marka waa shar wey ayib xasanulbasri wuxuu yidhi man naqala ilayka xadiidan qofkii warka adiga kuu soo rara faclama annahu yanqulu ilaa kayrika xadiidaka kayrka inuu isna warka u rarayo ogow adnaw ka waa kaa waa kaa raraya ayib markaasna maamnimada iyo waxaasi waa shaqa khatar oo xun baa layidhi aada u dhib badan waayadii ninkii belada ahaa la tilmaamayey lagu sifeeyey sifooyinka xunxumaa markii lagu sheegayey hamaazin mashaain binamiim baa layidhi namiimnimadiisi baa la sheegay ninkii balaayada ahaa ee khatarka ahaa saasaa loogu sheegay ayib waxaa la yidhi namaamka macnaha iyo kan muqtaabkuna waa lamid kan dadka xanta iyo kan isku dira kulli wuxuusan raalli ka ahayn ku sheega iyaguna waa lamid weeyaan lama ogola walaalkaada wuxuu dhibsanayaa ku sheegti wey wax sii fogba maahaba haa hadduu doonaan waxa haba ku sugnaato sida haba ahaaba mar hadduusan raalli ka ahayn bes weeyaan اللهم صل على زين الوجود وعلى آل سيد المرسلين waxa weeyaan marka sidaasaa la iskaga ilaalinaya arrimahaas oo dhan kiibada iyo xantu lix meelood keliya lasoo reebaa bannaanideeda oo lixdaa meeloodna waxa weeyaan haddii tadallum arrintu ay tahay oo qofku dulmi sheeganayo leeyahay suldaanka iyo qaadiga inta u yimaado hebel baa idulmiyey cid wax uga qaadi kadhaba u sheeganaya fulaan baa idulmiyo saa iyo saas igu sameeyey waa la ogolya midda labaad haddii munkar in la zuuliyo uu doonayo oo isticaano iyo kaalmo uu ka rabo oo qof waxa zuulin kara ama maamul ama wax lamid inta u sheega halkaana waxaas iyo lagu sameeya khamre iyo waxa qolada in lagu sheega raalliba yaysan ka ahaani iyana waa loo ogolaado ayib alistiftaa baa ka mid a fatwa dalab shiikh baa u timid caalim kaasaa leedahay dalamani ee abi ow akhi walaalkay ama aabbahay baa idulmiyey si ay sidaasaa wax u dhaceen waxaas ma banaantaa mise ma banaana baliisheeg dalamanidaas dalamani loo isticmaalo haakaa war ka warramaysa waxaa ka mid a taxdiir mar haddii ta muslimiinta looga digayo shar looga digayo loo naseexaynayo waa la ogolyaha masalan hadda xadiis baa la warinaya rag baa ku jira aan fiicnayn waa la jarxinaya hebel baa ku jira kadaabaha hebel baa ku jira ma garanaysaa saa ahaa waa wax laga sheegayo wey ama markhaantiga la dacninayo markhaanti xun baa qof keensaday waana la ogyahay markaasaa la duraya markhaantiin la duraya inaysan raalli ka ahayn baa laga yaaba laakiin way banaan tahay ijmaacan marmar haddii loo baahda inay waajib noqotaa laga yaabo waxaa ka mid ah masalan qof baa raba qolo inuu la xidido ama wax la mida kaasoo qofka uu leeyahay bal igala tale arrintaas wixii aa ku ogtahay inaad sheegto weye haa haddaa iska daa dhahdow sidaa ku haraya khayr hadduu islaakiin sidaa ku hari waayo inaa wixii ceebo jidhay wax ka sheegtid haa bay noqonaysaa markaas waxaan noqon mayso ayib qof baa masalan xil iyo jaga loo magacaabay waxay ogtahay inuusan munaasab u ahayn ama faasiq yahay markaasaa qofkii maamulka saraya waa leeda qofka meesha uma suubado isaga raalli kama aha laakiin waxa weeyaan adiga waxa ogaal is leedahay meesha cid munaasab u ahaa hesho tan kale kama heli isaga ceeba ismali arrinta shanaad waxa weeyaan qofka naynaas baa lagu yaqaanaa masalan inuusan raalli kahayn baa dhici karta si kale lagu garan mayo acmash iyo acraj kii laangara ahay acmash kii indhaha xoogaa indhabiyoolii acmaa kii indhoolka ahay ma garanaysa axwal mid xoogaa isha saa u leexsan tahay asab dhagoolkii waxbaa leeda adigu magacyadaas maaragtay markaa sidaasaa lagu garanaya hebel dhagool ama hebel waka lugay waxba adigu sheegaysa waka iska banaanaanaysa haddii qofku fisqiga iyo xumida macnaha mutajaahir la yahay la jahrayana oo khamrada darqiyada ku cabaya waa akhdil makuus canshuuraha darqiyada saa ugu qaadayo waa akhdi amwaalinaasi dulman dadka xoolahooda dulmi iskaga xoogayo iyana waa la ogolya marka wuxuu yahay waa lagu sheegi karaa waa lixdaa meelood intaa weya qaala naazimu raximah llahu tacaala wuxuu yidhi dari jaara daarin jaara wain lam tajid sabran famaa axla naqal fiiraad daari jaara daari maydin qor ayib jaara suu'i ma haysaan soo ma ha labadu waa jiraan saas idin weydiinaya waka waa isku macne daari macnaha u dhimrin mudaaraad ku samee haa sidaas raaci u dhimri jaarad daari daartaad degan tahay deriskeeda shicirka qaabka lagu keenaa daar eryadan shay daari jaar daar misna in jaara misna eryadan fiir haa isdaad raaci oo u dhimriyo u tur deriskaada daartaada deriskeeda ama daara suui deriska xun in jaara hadduu jawr falo ya hadduu macnaa xadgudub kugu sameeyo iskaga tur wain lam tajid haddaad helin sabran sabr oo aad u adkaysan weyda dhibaatada ay deriskaa kugu hayaan famaa ahlaa maxaa ka wanaag badan buu yidhi ya annuqal ama naq rarasho dee inaad iskaga guudhid inaad meeshiiba ka guudhid hada maxaa ka wanaag badan markaas wax taa dhaama la heli mayo weya deriskii baa qofkii dulmiyey waka markaas waxaa leeyahay iska adigii iska hadalkaada u jilci iskaga dabacsanow haddaad sabri weydidna dulmigiisa iyo jawrkiisa aad macnaha maaro weydid famaa axla maxaa ka wanaag badan famaa shayun cadiim ba axlaa wanaag badanyey haa annaql rarashadii weeye alintiqaal wataxawul daartaa in laga guuro meel ka fogowsan kaa soo gaari karaa aw guudhid fa in ardallahi waasica weeye maogta ilaahay dhulkiisu waa iska waasic meelaha kale ina aadin maxaa ka wanaag badan ma jiraan wax ka wanaag badan wey ayib marka mudaaraad waa mulaadafo iyo hadalkoo la duciyo iyo taasi wanaagsan bayna ka mid tawaaduc iyo xusnu khulqi ayib marka deriska waxaa dagaar loogu sheegay cid kasta waa saase isago hadda waa ka sii duwan yahay wax kastoo kale waa ka sii duwan yahay ayib marka deriskaas dee deriskuna waa iska xaq badan yahay dhinac kasta deriska kaa jira xaquljaar baa iska jiraya man kaana yumin bilaa walyawm alaakhiri falyukrim jaarahu ha xadiidku waa isagaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam deriskii sidaasa marka xaq u leeyahay deriska xaqiisa maxaa ka mid a ama hadduu ku weydiiso inaad siisid hadduu kugu yeera inaad ajiibtid hadduu jirado inaad booqatid hadduu kaalmo ku weydiisto inaad caawisid haddii dhibaata ku dhacdo inaad u tacsiyeysid khayr hadduu helo inaad ugu tahniyadaysid hadduu dhintana inaad xaadirtid haa hadduu maqan yahayna inshii aagga uu kaaga tegay ama aad ka ag dhowdahay mansilkiisa iyo ciyaalkiisa inaad u ilaaliso u xifdid waka wixii awoodidna inaad maarata wax ka gaarsiiso derisku waa saddexoo deris waa saddex xaq buu leeyahay derisna laba xaq derisna hal xaqa deriska saddexda xaq leh waxa weeyaan waa deris waana qaraabo waana muslim derisna laba xaq buu leeyahayo waana deris waana muslim qaraabo kale ma wadaagtaan derisna hal xaq buu leeyahayo waana deris laakiin muslim maaha waa gaal zimi ah waka sidaasaa marka deriskiina xaaladiisa ay ku noqotay derisnimo wanaaggu maaha baa layidhi dhibaatada deriska laga ilaashee keliye waxaa weeye derisnimo wanaaggu inaa xataa deriska dhibtiisa aa ku sawidhid dhibtaadana ka celis waxaa la yidhi saddex arrimood jaahiligii waa jireen oo way jeclaayeen muslimiintana uga mudanba inay sameeyaan haddii marti u yimaado macnaha waa soo dhoweyn jireen wartiqaadkiis kow tan labaad haddii mid ka mida raggaas waaweyn oo islaam weyn qabo waxa weeyaan markay weynaato ma furi jirin siaysan u dayacmin sideeduba u haysan jiray u biiri jiray midda saddexaadna haddii dariska dayn iyo dhibaato ku dhacdo way u dadaali jireen oo way caawin jireen ilaa ay dhibaatadaas ka caawiyaan ayib allahuma salli calaa muxamed wacala ali sayidi lmursaliin derisnimada marka kaa xataa casharka wada dhegeysanaysaan oo isku meel fadhiisataan deris baa noqonaysaan baa lagu leeyay haa kaa isku shaqada tiino isku xirfo ka shaqaysaan deris buu noqonaya ka guryaha wada degan keliya macnaha maaha ha intaa keliya maaha meelo badan bay taabanaysa marka waxaa la yidhi dariskii derbiyadooda in dhexeeyeen mar haddii la karaamaynayo deris kalea jira isna la raba inaad ikraamtid sida waa labada malag oo kula socoto oo xasanaadka iyo sayi-aadka qora iyo dembi inay kaa qoraan ha ku dhibin xasanaad markaa la timaado waa farxayaan sayi-aad haddii qofku la yimaadana waa ka murgayaan ba layidhi marka iyaga laftooda ikraamkooda waxa weeyaan xumaanta qofku inuu iska ilaaliyo ayib janib suldaana waxdar badshahu laa tukhaasim man idaa qaala facal wuxuu yidhi jaanib iskaga tag asuldaana suldaanka ka fogow kan dawladda haysa waxdar kana cabsa badshahu qabashadiis waa nin ciidamo wata moogta haa war iska jir cabso laa tukhaasim hana la doodin man qof idaa qaala markuu yidhaahdo hawl hadal facala samayn kara haa waxaasaan kugu samaynaya ama waa ku dilaya ama ku xidhaya hadduu dhaho fulin kara haba la murmi haa laa tukhaasim man idaa qaala facal waxaasaan yeelaya hadduu yidhaahdo wa ficilka wuxuu ku hadlay misna ficil ahaan ku dari karo ha iskula murmi haba ula murmaysaaba ayib marka suldaankii ka fogow oo saasaa kuu nabadgelyo badan waxdar badshow qabashadiisana ka digtoonow inuu macnaha awood kugu muquuniyo walaa tukhaasim hanan la doodin man aladii midka idaa qaala markuu yidhahdo qawlan facala samayn kara ficil oo macnaha waafaqsan wixii uu ku hadlay cid kaa qabanayso kaa celinsan aysan jirin canaad iyo kahorimaad iyo mucaarado iyo dood ha u muujin suldaan wayaa ah man lahu waxa weeye quwatu wa shawka awood iyo cid ninka haysa wey ciidan cid kastoo marka awood lay noqonayso kuwa meel iska qabsadaba hadday doonaan ha noqdeen ayib waxaa la yidhi suldaanka macnaha inuu qofku ka fogaado ayaa diintiisa iyo dunyadiisaba u nabadgeliyey roob ila madaxda waxaa la yidhi haddaa u tagtidna hawiilan waa halaag hadduu kuu yeero ka digtoonow makrigiisa iyo ballanka bixiisana haamini haddii uu wada hadal idiin furmo qaabkuu jecel yahay in lagala hadlo macnaha kala hadal wuxuusan doonayn ha ka hadin haa qaab bay jecel yihiin in maaragtay waka ayib markaa saa iskaga jirba ku leeyahay idaa wuxuu yidhi nin kale qof macnaha suldaanka ama kuwa awoodda leh haddii aad macnaha u tagto u khidmaynayso war ha gaarsiin iyo isku dirid arrintaas sii fogaanshay macnaha uu ka qaadayo markuu madaxdu faraxsan tahay baa loo tagaa markay macnaha caraysan yihiinna qofka ugu fog baa la noqdaa ayib marka culimada iyo dadka adigu madaxda u dhadhowaanshaheeda haa waa waa laga fiican yahay inaa macnaa qofku aafoobaa laga baqayaa haa inuu aafoobo ayaa laga baqaya idaa ra'ayta caaliman yakhtalifu ila alagniyaai dadka xoolaha haysta qof culimaa iska daba taagan oo intaa haddaa aragta waa laga fiican yahay nin caalima macnaha madaxda intaa isku daba isku daba marayo isku socda aragtin waa khatar tugnigo kale waa lagu sheegay diintiisa khatar bay ku jirta ayib marka waxaa la yidhi madaxda in lala saaxiibo laba khadarood bay leedahay haddaa adecdo waxay rabaan baa u yeeshid diintaadi baa khatar gelinaysaa haddaa ka hor timaadidna naftaadi baa khatar gelinaysaa wasalaamatu allaa yacrifak inuusan ku aqoon ba nabadgelyoda ku jirtaa inaynaas aqoon wuxuu yidhi ninkii baxaag la dhihi jiray binu musaaxim habeenkii o dhan baa isgedgedinaya afjooga anigayga iyo firaashkayga waxaan intaa raadinaya bal hal kelimo sulbaankana aan ku raaligeliyo ilaahayna uusan iigu caroonayn markaasaan waayaya ha tii isaga raaligelinaysa xag rabbi bay khatar ka tahy waka marka inta iyagu adduunyadiina idinku macnahay waxaa la yidhi utogidda madaxdaas aan fiicnayn oo adduunyadooda haddaa xoogaha ka soo qaadatid kama heliso xoogaaga ilaa adigana inay aakhiradaada xoogaa ka qaataan maaha ay kaa fitneeyaan marka waagi hore hadda arrinta ahayd maxaa umalaynaysaa wir shiikhu fakayfa binaa wa bizamanina wa bizamanina wa bimuluki maanta iyo madaxda jidha iyo iyo innaga maxaaba umalaynaysaa bule waagaasaa saa loo cabanayay aan dhoweyn kitaabkan la qoray laa tuqaasiman idaa qaala facal wey waa hadal weyn qaala naadimu raximah llahu tacaala w latali lxukma wainhum saaluu rabatan fiika waqaalif man cadal wuxuu yidhi laa tali beydkan iyo lixda beyd oo ka dambaysa isku arrin bay ka hadlayaan xukunka iyo madaxnimada shacabka madax loo noqdo iyo qaadinimada dadka la xukumo taas bay ka hadlayaan ku naseexaynaya royeel laa tali xukma xugun ha tawalini wainhum saaluu waxay adkaynaysaa macnaha meesha ficliya faacilka kale ku jira wain saaluu haba weydiiyeen yo ha su-aasheen hum iyagu saaluuka haba ku weydiisanoo xukunka noo qabo haba ku dheheen adoo baan isku sharxinoo adduunyo ku bixinoo tartama gelini ya haba kaa dalbadeenoo war xukunka noo qabo haba ku dhaheene xugun ha qabani maxay xukunka noo qaba kuu leeyihiin rakbatan jacayl fiika adiga ay ku jecel yihiin darteed bay ku leeyihin xukunka noo qabo ha u qaban waqaalif khilaaf man cadala qofkii ku canaanto kula dagaalo ku dhaa maxaa la qaban weyda oo maxaa u diid oo taasna warkiisa ha yeeli ha iska khilaaf waxa weeyaan inaad waali iyo qaadi iyo barasaab iyo madaxda ka sarraysa noqotid oo dadku ku dhahaan noo qabo iyagoo macnaha ku jecel oo ku raba waxaa kaaga fiican inaad faraha ka qaadi qofkii kugu dagaalama dagaalkiisa waxbaha ka soo qaadi waxaasoo dhan waxaa laga cararaya qofku inta xukun qabtoo cadaalad samayn waayo inuu naar galo markaas dhibaatada intaa leegba maxaa marka kusoo jiidaya ayib waxaa la leeyahay qofkii xukun inta qabta maalinta qiyaamada markii la keeno waa lasoo istaajinayaa meel jahanamo dusheeda ah buundo oo kale ah hadduu wanaag sameeye waa badbaadaya hadduu xumaan sameeyena meeshii baa u siibanaysa markaasuu ku dhacaya toddobaatan sano qadarkeedu waa arrin khatar saasaan maxaaba naftaada daciifka xukunkaa iyo arrimahan iyo shaciirsigan iyo dhibtan haa maxaa ku geshaba hadda sida loo jecel yahay iyo sida layskugu haysto iyo sida ma garanaysa loo kharash garaynayo iyo waaba arrimo culus weeyaan adiga naftaadaasaa biri ka maalin waxa weeye inay badbaadaadani kugu jiraan waxaan kale iyo adduunkan kale maxaa kaaga jira maxaan ku leeyahay xugun ha qabani ina nisfa annaasi acdaa liman waliya alaxkaama adaa in cadal waxaan saa ku leeyahay maxaa yeelay ina nisfa annaasi dadka barkiis kala baro bar dadka dhan kala bar acdaaun cadowye u yihiin liman qofkii weliyal axkaam xugunada loo dhiibo qofkii meel loo magacaabo dadka kala barba cadow u noqona mar alla marka saa jegada loogu magacaabo kala barawada aan waxba ka sheegi jirin soomana arag baa isla markiiba cadow noqonay waa goorma markaas haadaa kaasi in cadala markii kala bar dadku cadow noqonay hadduu cadaalad sameeyo oo caadil yahay hadduusan caadil ahaynna barkaas iyo barkii kale waa iskugu tegayaan labadii barba waa nabcaanayaan ha waka ina nisfa naasi dadka barkiis acdaaun liman cadowyay u yihiin axadkii weliya axkaama axkaamta taweliya haadaa kaasina in cadal hadduu cadaalad sameeyo wey hadduusan cadaalad samayn ummadoo dhan baa la colaytamaysa adduun iyo aakhira waa khasaar ayib in cadaalad la sameeyo axkaamta adduunka iyo diinta taagnideeda ku sugan ba marka cadaalad samaynta horta waa muhim iyo insaaf garsoor taasaa laga maarmaan waxaa la yidhi almulku yabqaa cala alkufri waalcadl boqornimada iyo madaxnimadu waa jidha oo iska daa'im bay qolada u noqotaa haddii ay iyagoo gaalo ah gaalnimadooda iyagoo gaalo ah hadday cadaalad sameeyaan waxayna qawaaninkoodii iyo nidaamkoodii iyo waxay cadaaladooda yaqaaneen waxooda iyo dowladooda iskaga dhisan yihiin soo ma arag ha waka nidaamkoodii baa macnaha waka laakiin walaa yabqaa cala aljawri waaliimaan iimaanna waa leedahay iimaan iimaankii iyo jawr wada socda ma baaqi noqonayo waka iska iska gabagadoomay ha iimaanki waa jiraa dadki waa muslimiin islaam bay haysaan diinu islaam laakiin jaair jawr baa jira waka waxasiri la ayib haadaa in cadala bas hadduu cadaalad sameeyo wey taas marka xataa madaxdii hore oo gaalada ahayd saasay maarata qaarkood waxaa lagu leeyahay nidaamkooda iyagu ugu cadaalad samayn jireen ayib فوق المحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحسب تغل وعير قال الناظم فهو ننك حاكمك كالمحبوس مثل حبسي وكل كده جاي عن لذاته مع عيالك سلقا حبسي وعن كل هو كده قفك ما عرفت شجاها هي محبوس وكل وي كالمحبوس فوق حبسي عن لذاته مع عيالك كما هو مشاهد سيدة هذا ما أنت اللي يجي الله laa ymshi ma socon karo keligiis waxa intaasoo nin baa waardiye iyo magaranaysaa staff iyo garab didaysa waxa weeye bayna yadayhi wa can khalfii bay soconayaan bas haddaysan ku waahelin inuu meelna soo gaaro dankas ha ka yeeshee ma saamaxayso wuxuu macaanyaalkiisa meelna ma aadi karayo wuxuu naftiisu rabtay iyo wax kale midna meelna ma gaari karayo waa xabisan yihi wax kasta waa in maarata lala ogyahay bay noqonaysaa inta badan sababtoo ah keligii meel lama aadi karayo ayib marka wixii naftiisu danaynaysa waa ka xabisan yahay mar hadday qofku cadaalad samayn marka saasuu noqonaya sayid cali baa timir gatay baa la yidhi intuu dirham kala baxay markaasuu ku xambaaray go-isii timirtii ku qaat markaasaa raggii la soo qaar waxay dhaheen keen kuu qaadnay wuxuu yidhi maya maya iska daaya abulciyaali xaqu bixamli ciyaalka kan aabahoodaa mudan inuu qaadee ha anaa xaafadayda u watee waxbaa idinku hay qaadinin iska daay anaa qaadanay ayib marka nin la dhihi jiray cali ibnu ciisa wasaaradda markii loo dhibay sanadkii saddex boqol dadkii waxaa arkay wer hareerihiisa soconay markaasuu fiirshay wuxuu yidhi addoommadayada xataa inay sidaanoo kale noo garab yaacaan raalli kumaana ahayn dad xora goormaannu see ugu mashaqayn karnaa inay sidaan sameeyaan iska daaya bu yidhi waxbayna hay noqonin waardiye taasi waa horta waa taasu maxbuus fiiha wakilaa kafayhi labadiisa gacanood mid kastoo ka midana tuqallu waa la xirahayaa yaa fi lxashri qiyaamada tuqallu waa maxay halkaa luquntaada inta saa looga gasho baa lagu jeebaynaya macnaha waa qofkii la cadaalana marka xuguna waa soo qabtay moogta wakilaa kafayhi labadiisa kaf ama gacanood mid kastoo ka mida fi lxashri tuqal tuqal macnaha waxaa weeyaan waa la fidaynayaa fi lxashri qiyaamada waka diran ama silsilad adag inta lagu xiro oo luqunta looga dhejiyo ayaa macnaha halkaa markaa laga gelinhayaa baa lagu leeyahay waa arrin culus weeye marka saasaan kugu naseexaynaya ku leeyahay naseexada meesha ugu sarraysa kaga jira sameynaa soo hameenka dhowta kitaabkaani haa gogasha markaan soo marin waka waxaa la yidhi jahanamo waxaa ku yaala tog ama ceel tog baa ku yaal togana ceel baa ku yaal la yidhaahdo hayhab xaqun cala allahi tacaala an yuskinaha kula jabbaar ilaahay wuxuu macnaha mid kastoo jabbaara halkaas la dejinaya oo aan xukunka ku caadilnimo samayn waka arrin culus marka weeyaan arrintu arrin sahlan ma waxaa la yidhi ninkii madaxa laga dhigo waxaa fiican saddex shay inuu ku dha- ku dhaqmo qofkii xumaan sameeya ciqaabkiisa inuu gadaal mariyo haddiiba aan lagu fulin isbeddel baaba imaan kara xog kalaa la heli karaa waka qofkii wax wanaagsan sameeyana horey in laga abaalmariyo kow shaqooyinka uu qabanayo dhanna kaasiiye iyo deganaansho wixii gadaal ka yimaada arrimaha ay dhaca qadiyaadka inuu ta'ani kula kula dhaqmo sidaasaa fiican nin la dhihi jira anu sharwaan wuxuu yidhi dadka annagu aan madaxda u nahay saddex qaybood wey qolo waxaanu ku siyaasadaynaa saddexda qolo saddex siyaasadood baan kula dhaqanaa wey dabaqa tul dabaqa waxa weeyaan dadka abraarta ah iyo dadka culimada iyo dadka waaweyn oo fiican biliina walcadfi tartiib iyo dabacsanaan iyo hadal wanaag baan kula shaqaynaa wey dabaqana waa asraarta oo adayg iyo cunfi baanu isticmaalnaa burcadda iyo balaayada iyo kuwa maarata tuugta iyo iyaga naxariis uma galno dabaqana wuxuu yidhi waa shacab weynaho marna waa ku adkaynaa marna waa dibcinaa hawsha haa sababtu waxa weeyaan een, adaygana inaysan la cararin jineecana inaysan isdhigan oo hadhowta aysan maaragtay dowladda isdhigan waxba idin kama qaadi karto haa marna tillaabooyin baa lasoo saara marna waxa weeyaan waa loo waa loo turaa khalaas saasaan kula dhaqanaa buu ku leeyahay ayib marka waxaa la yidhi waxaan kala maarmi karin madaxnimada iyo diinta waa tow amaan waa mataano diintii ma shaqayn karaysa dhammaan si guud ahaan haddaan dawlad fulisan lehelin ya dawladdiina diin haddaysan haysan waxba ma hayso eberkeeda wey ina linaqsi walis- ina linnaqsi walistifqaali fi lafdati alqaadili lawacdan wamathal lixdii bayd baa wali socota qaala naadim wuxuu yidhi ina inada haddii isim bay qaadataa ota ee qabar isimkeedii baa la gadaal mariyey ina lawacdan wacdi iyo wamathal wamathalan bay ahaan lahayd qole la yidhahdo luqatu rabiica ya baa sidaan qabta oo maxay sameeyaan isimkii mansuubka ahaabay sidii mu- een, saak- eh, sukuunkaasi ugu istaagaan macnaha marka lagu istaagayo luqatu rabiica la yidhahdo wuxuu yidhi marka ina la wacdan wacdi iyo wamahalan mathal iyo tusaale weyn baa ku sugan linnaqsi nuqsaanta iyo walistifqaali cu- culayska fii lafdati alqaadii ereyga alqaadi ah lafdigiisa ninkii wax garanaya inaadan qaadinimo iyo madaxnimo ku ordin baan kuu sheegin ba ku leeyahy ya duxo kuu taalla qaadiyaashii ma ma- ma ogaa malayn in badanoo ka mid a waxa weeyaan lafdiga laftiisaa nusqaan ku jidhaa ninka noqonaya intaan la gaarinba magacuu la bixi doono oo alqaadi ah naqsi baa ku sugan magaca uu leeyahay baaba nuqsaan baaba iska laasimtay ha magacaanba dhammaystirnayn oo kaamil ahayn Ha, naxwaha haddaad taqaanid marka waaba garanaysaa isimkan isim manquusaa la yidhaahdaa ha manquus ayaa la yidhaahdaa ayib oo isimkaas yaad ugu dambayso alqaadi iyo afaani iyo alwaali iyo magacyada noo noocaasa nuqsaan baa ku jira oo xarakaadka iyo ciraabta ma wada makansan karo rafcada waa lagu qadaraa khafdada iyo hoos dhigana waa lagu qadaraa nasbada kaliya ka daahirta ra'aytu lqaadiya waa dhihi kadhaa kordhigi caadi wey marka ajiibu daaciya allahi daaciya soo jeediyaan daaciya qaadiya soo mid soo ayib laakiin ma dadaalkii waa culays yaa alqaadiyo inaad dhahdid waa waa arrin- arrin- waa- waa lagula yaaba inta sii jiira sida war waxaana kaa leeya carabiga faseexa maaha haye hoos dhig. marartu bilqaadiyi Ha, lama dhahi karo maxaa la dhaha marka jaa alqaadiyi marartu bilqaadiyi baa la dhaha labada xarako kama muuqan karaa muxuu uga muuqan waaye nuqsaan ku jidha wey iyo istifqaal culays waa culays inaan qaadiyu dhahno ama bilqaadiyi culays weeye hadalka intaad sii jiirayso marka magacii qaadi ahaabaaba xarakadii wada qaadan waayey ninkii loo baxshayna xaaladiis caadi maaha oo masalan shaqada haya macnaha ya bal hadda fiiri ina la wacdan wacdi weyn iyo masalan tusaalabaa ku sugan linaqsi nuqsaanta iyo walistisqaali culayska oo fii lafdati alqaadi alqaadi lafdigeeda ku jira haddama la garta alqaadi lafdigeeda ku jira maxay noqota marka markii la ciraabayo damada waa lagu qadaraya jaa alqaadi markaa dhahay haye jaadi waa ficil alqaadi faacil marfuuc calaamatu nafsi dama muqadara haye ha ku qadarnaatee haye maxaa diiday inay daahirto waa asiqal baa leeda ya culays wal istifqaalku waa saas bilqaadi sidoo kale kasra waa sidoo kale iyadan waa kasra muqadara wey maxaa diiday inay daahirto tacadur maaha asiqal weeyaan culays culays baa laga carabaya culayskaa la diidaa mogta carabigana ayib اللهم صل على زين الوجود وعلى آل سيد المرسلين marka alqaadi baaba saa ku noqotay imaam ibnu maalik muxuu yidhi alfiyada markuu ka hadlayay ismkan kii hore markuu ka socda yidhi wathani manqusun wanasbuhu dahon warafcuhu iyo wakada aidan yujaru kan labaad wuxuu yidhi ism manqusta la yidhahdo nasbadaa ka daahirta rafcadiisa waa la niyeysaa yidhi warafcu yuwa kada aidan yujar sidoo kalena waa jarkuna waa sidoo kale saas loo niyeysaa haa ma daahiraysa macnaha الفية بن مالك واي في علم النحو والصرف وي طيب marka waxaas loo diidaya qaadilnimada qofka in ehelu ahayn oo waa caajis isagoo cilmiga yaqaan ama waa jaahil sida hadda qaadilayaashu badan yihiin ya wa ilaa haddii dad u suub badan la helo naaxiyo kasta in laga helo qof qaadiyaa loo baahanya mar bay farbacayn noqonaysa haddii qofkaas maha qof kaloo u suubadaba la waayo waa ku caynoomaysa waa inuu xilka qabto hadduu cadaalad sameeyana ajar tiro badan iyo khayr badan baa loo sheegay ajaaib weeyaan wax la heli kara maha markaas laga carari maayo ama qofka ehel u ahayn hadda waa qof la gowracay baa layidhi qaadinimada qofka loo dhigay midila-aan qof la gowraco kale waxaa la yidhi taqaadiyaashu waa saddex mid baa ahlu jannaa labana waa ahlu nah kii xaqa yaqaanay xukumay ahlu janna wey labada kalena iska badaa marka rag waa jireen culimadooda rag badan baa ishaabaray xataa markii damcayn laga dhigo waxay dhaheen ummad saddex meel loo qasho laba xagga noqotay midaan noqon doono ma naqaana dhan bay u batayna geli maynaba ayib اللهم صل على زين الوجود وعلى آل سيد المرسلين لا تساوي لذة الحكم بما ذره الشخص إلى الشخص العزل أعلن لا تساوي قال الناظم الحين رحمه الله تعالى لا تساوي لما السنة وما دقنته لذة الحكم حكم كمعانك بما وما دقنت ذاقه الشخص قفك ودد شيء إذا وقتك إن عزل أسيمه الشخص قفك إن عزل أسيمه داي قفا ملحا هنجري هذا مرحنا معان بين الله هذا الكيحل كله دي بيقول يا شيء قاري يا شيء أمر كيس سحوني warqadtaa u qoraya xafiis fadhiya adduunkaa u kala maamulaya arkaysaa maogta haa marka cajaa'ib bay leedahay macaankaas maamulka uu leeyahay maaragta macaankaas uma dhigmo laa tusaawi uma dhiganto ladat lxukm xukunka macaankiisu bimaa uma dhigmi kadho daaqahu shaksu qofka uu dhadhaminayo ama idaa waktigai ashaksu qofka in cazalo siimo markii la yidhahdo anta maczuul jabadii waa laga qaada iyo xilkii dhibaato dhadhaminaya waa wareerayaa qofka waa isbedel baa ku dhacaya kharaarkaa yaray dhadhashay jaga ka qaadidaas iyo soddon sano hadduu madax soo haya ka badan macaankii uu soo kusoo tamashleynayey oo soo haystay iskuma dhigmaan haa macaankaas intaa uma dhigmo tanaa daran haa laa tusaawii uma beegtoomaan beegtoona ama lama sinna ladatulxukmi xukunka macaankiisu bimaa shay daaqahu shaksu qofkuu dhadhaminaya idaa waktigii in cazala u sima ashaksu qofku in cazala u sima oo la yidhaahdo oo qofkii madaxda ka saraysa u yidhaahdo maczuul baa tilaa waqadiya dikreti waxa laga soo qoraya waxaa leeyahay xilkii waa lagaa qaaday barasaabka waa laga qaaday hebel fulan waa laga qaaday wasiir fulan waa laga qaaday bes dad baa maamulaya moogta ama kii tartan ku jiray baa waaye qaraarka uu markaas dhadhamiyo maarag wuxuu intaa soo ahaa ma leka waka waka maxaa ku dhacaya min ashidati walmashaqati walidbira isbarambar wainxilaali lamri waeyr markii qofka laga qaado tigada dahshada ku dhacaysa iyo dhibaatada iyo wareerka ha waa arrin culus markaas maamulkiina waa sidaas marka farahaba ka qaad waxaa la yidhi macnaha dadkii waddanka adduunka soo mara qaadiyaasha ahaa oo juhalada ahaa waad yaabaysaa waxyaalaha laga sheegay kuwaas mid ka mida nin baa u yimid baa layidhi dood buu leeyahay wuxuu yidhi ninkaani marow iga gartay maradiina ceeb baan ka helay iga celi baan yidhi waa iga diiday la kala saax qaadigii kiiba u fiirshay ka celi buu yidhi xadiis baa nebigu yidhi buu yidhi qiiluu fa ina ashaydaana laa taqiilu qiiluudaas marka waxa weeyaan meesha u wado iyo waxa aada u kala fog meesha xadiidku ka hadlayey macaanida luqada iyo buusan kaba ka garanay waka qayluudan waa min alqayluula war xoogaa duhurkii qayluushada oo maaragtay salaatuleilka si aad u heshaan kicitaan iyo nashaad duhurkii yar qayluushada shayaadiinta ma qayluushan karaan markaasu wuxuu ka celinayaa iqaaladii beyc saabasaabeyntay kicilinta ahayd buu leeyahay usoo deliishanaya qiiluu baa layidhi qiiluudii hurdada ahayd buu macnaha wuxuu ka dhigayaa tii oo inuu qofkan ka cesho usoo deliishanaya waana qaadi wax kala xukumaya jahligaa meeshuu gaaray balar waa arrin khataraa layidhi saa rag baa soo maray xugunnada ay rideen iyo waxyaalaha ay sameeyeen oo hadda kitaabku uu qorayo halkaa kasii dabagelis waad yaabays ayib baydkaani kuwii hore la socda falwilaayaatu wain daabat liman daaqaha fasum fii daka alcasal falwilaayaatu yidhi wilaayaadkii wilaayaadka la qabto madaxnimada ya waaliyaal iyo madaxnimada meelaha laga qabto wain daabad haba macaanaatee ya baasha marka qof meel loo magacaabo hadee hal mar isbedelo maar ajaa'ib haba ahaatee wain daabad haba u macaanaatee liman qofkii daaqaha dhadhanshe fasumu laakiin sun baa fii daaka alcasala malabkaa ku jidha buu yidhi waa macaan malab waa sun ku jidho malab haddii sun lagu daro maxay ku taraya haa madaxnimada haba macaanaatee sun baa ku dhex jidha haa waa malab sun ku jidho falwilaayaatu buu yidhi wilaayaadkii iyo axkaamtii la tawaliyo wain daabad haba u macaanaatee liman qofkii daaqaha dhadhamiye ya fasum laakiin sun baa fii daaka kaa dhexdiisa aata alcasaliya macaanka malabkaa sun baa ku dhex jirta macaankaa sun baa ku jirta sun weliba sumun qaatil way sun khataro isla markiiba dilaysa kow ka dhigay liwaqtihi buu yidhi isla markiiba ya kala goynis ayaa ku jirta maxay tahay sunta kibir cujbi isla yaab faasheertan iyo khuyala istiqaaru muslimiin qofka xilli hor magacaabo maa dadka xaqiro wax liiliito ar waxaasaa lagu arka madax marka xaaladda waa khatar weeyaan marka suntaasaa ku jira iska jir buu marka guleeyahay meesha aad buu kuula hadla xagga madaxnimada iyo dhibaatooyinka ka imaanaysa ha naseexo weyn baa sheikhuina siiye radia allaahu canhu waardaahu ayib iska ilaali buu ku leeyahay sun baa ku jira marka waa arrin layskaga dambeeyo wey oo xisaabtankeedii iyo wuxuu qofku ku dhaqmay iyo wuxuu sameeyey oo dhan ayaa hadde gadaal lagula xisaabtami doonaa wax laga weydiin doonaa waayo marka beydkaa hore aynu soo marnay buu halkaa qisan ka qabto wuxuu yidhi laa tusaawi ladat lxukmi bimaa daaqahu shaksu ida shaksin casalbayr waxa uu yidhi qofku macnaa nacintu ka naco jegadi baa lagaa qaaday maczuul baata waa lagaa qaadayda booqisa sheega wuxuu yidhi magaalada baqdaad la yidhaahdo nin qaadiyaa joogi jiray nin ahlu cilmiyu ahaa isagu ma ahan jaahil addoon buu haystay qurux badan oo addoommadiisa ka mid oo macnaha la mucaamaloodo waktiga macnaha inzaalka ama manidu imaan lahayd buu casli samayn jiray markaasaa waxay dhihi jirtay adaaqaka allaahu maraarata alcasli siibidda kharaarkeeda allah ku dhadhasii maalintii dambe ayaa ninkii qaadilnimadii laga qaado waa laga siib waa wareer waa xiliitow noqon aan cunada u dhadhamayn jagada qofka marka laga qaado qaado awalna saa arrimaha u kala shaandhaynayo adduunka saa u kala maamulay sharaabkii baa u dhadh macnaha dhadhami waay hurdadiibuu gami waay gabadhii buu yidhi ii duce anna ilaahay baan u toobadkeenaya waa u ducaysay markaasaa isna jagadii dib loogu soo magacaabo qaadinimadii marka qofka markii maczuul baa tahay la yidhaahdo ama jagadii waa laga qaado waxaan suuraysan karin dee dadka ku dhacday baa garanaye waa ku dhacayo wareera ha waka wallahu subxaana watacaala aclam